والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخصوف بل دك باب ذكر عذاب القبر عذاب القبر حسيتان كيسا iyo hadalqaadkii iyo sheegidii waana dee iyadoo isku baraarujinayo cadaabul qabri inuu jiro oo dee fitan ama imtixaan qabri uu inaga dambeeyo taa xusitaankeed iyo sheegideed buu baabkeedii yahay fii salaati lkhusuufi salaadan khusuufka xalina waataan soo ogaanay khusuuf iyo kusuuf in labadaba loo isticmaalo dayax iyo cadcadiba loo wada isticmaalaye bal taas buu baabkeedii yahay bacna de xadiis ba wuxuu inoogu soo socdaa ma xadiiska inoogu iman doona iyadoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii uu salaadii kusuufka ou kaba baxay dadkiina uu la hadlaye uu khudbaynayey uu u sheegay in dee qabri iyo fitno qabri ay jiraan oo qolooyinkan bal masalan ibnulmunayir oo kale ayaa wuxuu munaasabada kaba dhigaa inay dulmadan markay cadceedu madoobaato ama dayixu madoobaado dulma meeshii ka dhalanaysa mugdio waatan cadceediiba markay madoobaato habeen oo kale la noqonayo dulmada ka dhalanaysa kusuufkii waxaa iyadana dee ay munaasibba u tahay ama laguma xusuusanayaa dulmadii iyo mugdigii qabri lahaa oo tan baaba markaa mala dee sheegitaanka iyo dikriga keentay taasuu baabkeedi yahay waan arki doona وxadثna عبd اللh بن مسلمة القعنبي qال xadثna سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهوudية أتت عائشhaة تسألها yaحyى xadيثka inoogu sugan waa يحيى بن سعيد الأنصاري weeye cمrana waa haweenaydii caalimadaahayd ee taabiciyadahayd ee cمر بنت عبدالرحمن waa taabiciyad markaa iyada inoo xadiidkan inoo sheegayso ana yahuudiyatan yahuudiya ayaa ata timi cayshata caayishay u timi tas'aluhaa iyadoo wax weydiisanaysa oo waxbay ka dooneysay waxbay weydiisanaysay saasay uguba timi xadiidka imika siiqadan ama daahirkeeduna ina camra waxay ka warramaysaa arrin rasuulka ilaahay waqtigiisii dhacday oo salaadan iyo wixii kuba tacalluqsanaa umanaanay joogino waa taabiciyadoo bal taabiciintii waaweynaa ka mid maaho dee halkan waxaa la odhan karaa inqidaac baa xadiidkii jiraya laakiin ama irsaal baa jiraya se xadiidku waa riwaayadii caaisha caaishay ka warinaysaayo se dee meelaha dambe bay inoogu iman doonto haddii la yidhaha caaishay ka warinayso markaa waxba irsaal ma jiro waxay tidhi ana yahuudiyatan atat caaishata tasala faqaalat waxay tihi caaisha acaadaki illaahu min faqaalat yahuudiyadii baa tidhi caaishay ku odhanaysaa waxna way ka dooneysay acaadaki illaahu ilaahay ha kaa badbaadiyo min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa alla ha kaa badbaadiyo taas bay tidhi qaalat caaishatu caaisha waxay tihi caaishana way qariibsatay may maqal qabriga cadaab inuu jiro laysku cadaabayo dee cadaabkaa jahaname iyo ka naarta mooye markaa may ogeyn oo kamay warhayn rasuulka ilaahayna kamay maqlin markaasaa waxay tidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow yucadabu an yucadabu miyaa la cadaabayaa annaasu dadka fi lqubuuri xabaalaha iyo qubuuraha dhexdooda miyaa lagu cadaabayaa dadka qaalat camratu camra waxay tidhi faqaalat caaishatu caaishaa tidhi xadiidka iyada ka warinaysaaye qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaa rasuulka ilaahay baa yidhi caa'idan billaahi taas buu yidhi oo waxa weeyaan acuudu billaahi ama acuudu dee caa'idan billaahi way ilaah baad magan gelayaan ka magan gelaya arrinkaa aada sheegaysiyo waxa aada iweydiinayso lafdigan caa-ida bilahi kollay riwaayada bukhaari iyo muslim ba halkan sidan bay dhacday iyadoo mansuuba waxaana dee suu xafnu xajar adigu soo naqliyo uu ku nasbisanya laba adigu tawjiih bay ama laba siyood bay ecraabaan oo laba tawjiih mid waa iyadoo la yidhaaho master ku yimi un wasankii faacil wasankani dee waa wasankii ismiga faacil ku iman jiray laakiin masaadirta qaarkood baa san kuba timaado iyadoo faacil wasankii ay kuba timaa macno masterba uu jiraa marka waa master ahaan ee wasankii faacil iyo mithaalkii faacilunbuu ku yimo waxa yidhaha ma waxaa la yidhaha cuufiya caafiyatan caafiyadu waa master oo waa la caafiya caafimaad baa la siiba la caafiyay bal markaa taa haddii la yidhaaho waxaan markaa caa'idan billahi ay acuudu waan magan gelayaa caa'idan waa magangal ayaan magan gelayaa bilahi ilaahay oo arrinka aad sheegaysaan kaa magan gelayaayo waa masar ahaan in lagu nasbiyo waxaa kaloo adigu ay halkan icraab ahaan soo qaadaan in lafdigani sidiisii wasfigii caadigiisi yahay ismigii faacil dee uu yahayba kuna nasbisan yahay xaalo adkaynaysa un ficilkiisan adkaynaysa oo halkii laakiin masterkii uu isagu bedel kaba yahay taas caamilkiisna maxduuf yahayoo acuudu billahi ilaahay baan magan gelaya arrinka aad sheegaysa caidan xaalan ahay mid arrinkaa kaba magan gelaya ee ficilkiina xaalkan baa meeshiisii galay oo kaba naybo saasaan ficilkii looba sheegin waxaa xaafid ibnu xajar yidhaahaa markuu xadiidkan qabanayo marfuuc ahaanna waa laba wariyey oo caa-idu billahi taasna waa lagu wariyey oo iyada markaa macnuhu muxuu noqon ana caa-idun billahi un anigu mid ilaahay magan gelayaan oo arrinka aad ka shee aad sheegaysa kaba magan gelaya waxaanu yidhaahaa waxaaba la arkaa ee kollay janaa-isna way kuba timi xadiid kalea kuba yimi rasuulka ilaahay markaa hore looma soo waxyoon cadaab qabrina markaa intii aan loo soo waxyoon muu ogeyn rasuulka ilaahay markii dambea loo soo waxyooday oo arrinku inuu yahayba intaanu rasuulka ilaahay loo soo waxyoon eenu ka war helin in cadaab qabri jiro uma rakiba uu fuulay bay tihi caaisha rasuul llahi salى اllahu عalayhi wasalam data kadaatin aroor laftigan daata waa iska muqxamo waa maalin iyo dee subax buu markaban wax fuulay oo macnaa rasuulka ilaahay baa isagoo saara wahuwa raakib wey aqalkii buu ka tegey waanu socday isagoo wax fuushan taas baa macnuu yahay oo waxbuu fuushanaa waanu socday waxaana bal matalan halkan ay culimmadu yidhaahaan markabkiisan ama dee socodkiisan uu socday uu wax fuushanaa kana soo noqday waa maalintan kusuufku dhacayna maalintii ibraahim ibnu nabiy llaahi sala allahu alayh wasalam uu dhintay bay ahayd oo waa aaskiisiiyo taas bay ahayd oo bixidii uu baxay arrinkaa bay ahayd oo ayay tani ahayd bay waayo dee waa ti aan xalayba soo sheegnay markan uu rasuulka ilaahay khudbadana sheegayay dadku waxa ay berigii hore odhan jireenna ugaba digayo imaanay waxa aan jirin ay tay u caddaynaya dee sababtaas baa jirtaybe fakasafat ishamsu cadceeddii ayaa madoobaatay waana ti aan kasafatna axaadiis kala duwan bay inooguba timi bal hadal curwa inoo soo socdo markaas baan halkaa waxay ayimadu yidhaaheen baan eegi doonaa oo ku tacalluqsanuun xagga cadceedda ma khasafat baa la odhan mise kasafat matniguu inoogu iman doonaa fakhasafat ishamso cadceeddii baa madoobaatay qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fakharajtu waan baxay fii niswatin waa dumar dhexdood anoo ku sugan maca niswatin waa haween macood anigoo ah ayaan baxay bayna dahray اlxujari fi lmasjidi way bayna dahray اlxujari lafdiga dahri imika waa tasniye ahaan dee inay idaafadan baa nuuntii gooyo dahrayn oo kale riwaayadka qaarkoodna sida bukhaari oo kale iyo dahraanay baa dhacday waxay yidhaahaan un halkan lafdigu waa iska muqxam oo muqxam macnaha waa iska zaa'id macnuhu waxa weeyaan un bayna alxujari fi lmasjid xujartuna waa aqaladii aswaajtii rasuulka ilaahay kuba jireen waa aqaladii rasuulka kuwa dhexdoodii ayaan dee baxay oo halkaa masjidkay dhexdiisiiba dee faataa rasul waa markii arrinkani dhacay faataa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yimi min markabihi waa socodkiisii dee isagoo raakiba uu baxay sababtu u baxayna waa ta aan soo sheegnay ayuu kaba yimi xata intaha ilaa uu soo gaadhay ilaa musalaahu waa meeshii uu ku tukanayey aladi kaana yusalli fiih waa makaankii uu ku tukan jiray uu ahaa mid ku tukada waa masjidkii buu yimi faqaama waa istaagay waqaama annaasu wara'ahu dadkiina gadaashii salaadii buu galay khusuufka ama kusuufka eh dadkiina isaga gadaashiisay istaageen qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqaama qiyaama طawiila taagni dheer ayuu taagnaa uma rakaca uu rukuucay farakaca rukuuca طawiila rukuuc dheer buu rukuucay oo uu rukuucay uma rafaca wuxuu ka uu kasoo toosay rukuucdii oo madaxiisii buu sare usoo qaaday faqaama haddana uu istaagay qiyaama طawiila waa mar labaad buu u laabmay qiyaamkiisa dee horeba usoo aragnay axaadiistii hore wa huwa qiyaamkan dambana duuna alqiyaami alawali qiyaamkii hore uu ka yaraa ka koobnaa ama ka yar gaabnaa uma rakaca haddana uu rukuucayo farakaca rukuuca طawiila rukuuc dheer buu rukuucay wa huwa duna dalika rukuucu rukuucdii koobaad mid ka waabsan oo kaya marka la eego ka gaaban ayuu ahaana rukuucdan marka dambe uu rukuucay uma rafaca rasuulkii ilaahay baa ka toosay rukuucdii walxalqa tajalat ay caddaatay ashamsu cadceedda ay caddaato ujeedad dee wuu dhamaystay rukuucdii waa sujuuday waa tixiyaadsaday salaadii buu kaga baxay waqtigaasna cadceeddu iftiinkeedii hore baaba usoo noqday faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa hadaladiisii uu yihi khudbadiisii bay kaba mid ahayde inii anigu qad ra'aytukum waan idin arkay oo waa lay tusay tuftanuuna dee xaal laydin fidmaynayo oo iyadoo laydin fidmaynayo laydin imtixaanayo fi lqubuuri xabaalaha dhexdooda laydinku imtixaanayo tuftanuuna bimacnaa tumtaxanuuna wey ka fitnati dajaali dajaal fidnadiisoo kaleo ujeeddadu waa imtixaan adag iyo fidno aad u adag oo lamidaba shabahaysa fidnada dajaal oo dee adduunyada inta la joogo nebi aadam laga bilaabo ilaa qiyaami saaca bal taas fidnadii markaa fidnatii ugu adkayd ugu dhib badnayd ee adduunyo sababa martay a sida xadiid kitaabkeenan kuba sugan kuba yimi macnaa waa laydin imtixaani doonaa kollay imtixaankaasna waana xadiid asmana waa inoo dambeeya oo dee ruuxa marka qabriga la geliyo waa tan la weydiinayo ilaah baa la weydiin oo diintiisaa la weydiin oo waxaaba la odhan maa cilmuka bi hada rajuli bal ninkan ka waran ninka la sheegayana waa nebi moxamed ee waxaa saa loo listay aan ruuxii loo laqinin oo isagu dee hadal weyneyn iyo ay kuba sugantahay rasuulka ilaahi iyo oba intaasoo carabkoodii uu kaba qaato xujadiisii loo laqino waa imtixaan laba imtixaanayo dee kii mu'minka ahaana wuxuu odhan waa rasuulkii ilaahay ka kalena wuxuu odhan dadka waxla unbaad maqlo waan idhi ma garanayo waana markaasaa cadaabkiisuna bilaabmaya inakum inii qad ra'aytukum tuftanuuna fi lqubuuri ka fitnati dajaal qaalat camratu camro bintu cabdiraxmaan ayaa waxay tidhi waa bintu cabdiraxmaan ibni sacd ibni surara fasamictu caaishata caaishaan maqlay taqulu xaal ay ku qowlayso fakuntu waxaan ahay intaa dabadeed asmacu mid maqasha rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam bacda dalika waa waqtigaa dabadi yatacawadu isagoo maangelaya ama xaal u maangelayo oo ilaahay min cadaabi الnaari wa cadaabi اlqabri cadaabka naarta iyo cadaabka qabrigaba isagoo e waxa weeyaan waa tawaaduc cubuudiyada xaqeedu gudanayo walow ilaahay taa ka wada ilaaliyey iyo tashriic ummadiisa u jidaynayo inaga ina barayo bal sidan waxa weeyaan aan dee ilaahay subxaana watacaala u baryayno si uu inooga badbaadiyo cadaabka naareed iyo cadaabka qabriba taa isagoo leh ayaan maqlay intii intaa ka dambaysay waxadaثna mحamed بn الmثنى qal xadaثna cabdالwahaabi xa وxadaثna بn abi cmar qal xadaثna sufyaan de iبn abi cmar ninku ka warinayna waa sufyaan iبn cuyeyne on sidan soo maray iبn abi cmarna waa mحamed iبn yaحya بn abi cmar o abu cmar kuwa awowgi جamيعا can yaحya بn saعيidi haddaba sufyaan iبn cuyeyne iyo cabdالwahaab cabdالmajid ba iبn cabdالmajid ba labadooduba xadiidka waxay ka wada warinayaan yaxya ibnu saciid alansaari oo markaa horena sulayman ibnu bilaal riwaayadii hore dhammayd ee almatigana laynoogu soo dhameeyey uu kaba warinayey fi hada lisnaadi waa isnaadkii uu lahaa kalefida halkan horena waynu usoo aragnay tacbiir saas oo kale ah oo dee maxalku maxal ba buu ahaaba oo dee iyadoo la yidhaho de bihada isnaadiya lakin dee xuruuftuna waabay isbedbedeshaa xuruufta jaro midkoodka kale halkiisuu galaa horeynu waxaan filaya taa ugaba soo yar hadalay waa isagu dee badana waa isticmaalaa kitaabkeen fi hada isnaadi bihada isnaadi ujeedadu waa isnaadkii yaxya lahaa oo yaxyana dee camru ka warinaya camrina xadiidka caishay kaba warinaysay bimili macnaa xadiidi sulayman ibni bilaal sulayman ibn bilaal xadiidkiisii makaan kaba soo baxnay ee yar dheeraaba macnihiisii wax laba mid ah ayay qolooyinkan kalena ay kaba wariyeen yaxya ibnu saciid ay kaba wariyeen oo yaxya xadiidku isugu imanayaan bal kale xadiidku marka la eego xagga salaada dee umuurahan kale iyo isticaadadan ama dee tacawudkan cadaabka qabri iyo cadaabka naareed iyo isbaatka cadaabka qabri iyo umuuraha mooyaane waxa kale xagga salaada sen rasuulka ilaahay uga tukaday salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa sidii aynu soo maray aynu axaadiis hore kusoo marno wax imaka halkan salaadii ah oo kayfiyaadki aynu soo maray ama wax kusii siyaadinaya ama kaba duwani ma jirto xalayna xadiid caaisha ayaynu soo aragnay oo casharka inooguba sugnaa oo waa kii inoogu dambeeyey cubayd ibnu cumayr kaba warinayo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lix ragcadood oo macnuu yahay lix rukuucood iyo afar sujuudood ayuu salaada kusuufka tukaday oo waa ziyaado aan xadiidkan iyo kuwii ka horreeyeyba aan inoogu sugnayn waayo axaadiista badan ee baabka kusoo aroortay waa laba ragcadood oo mid kasta laba rukuucood ay leedahay xadiidkaa xalay inoogu dambeeyeyna waa laba ragcadood oo mid kasta saddex rukuucood iyo saddex qiyaam ay leedahay laakiin wax dee balkaa lamida ayaa casharka inoogu sugan insha allah aan arki doonaayo waatan lahaynba taa iyada waan dib dhigaynaayo casharka markay dee axaadiis kale oo lamida aynoo timaadaan yar eegi doonaan baabu ma curida calى الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam fi salaati اlkusuufi min amri اljannati والnaar wuxuu baabaysayay bayaani ma curida wixii loo bandhigay calى الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay fi salaati اlkusuufi salaada kusuufka oo min amri اljannati والnaar amarka jannada iyo amarka iyo naarta ah ayuu baabaysay waxa inoogu iman doonaa xalayna wax waan ka soo aragnaye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalintaa uu salaada dadka tukinayey ayaa naartiina la tusay jannadiina la tusay iyaga naciimkoodi iyo ciqaabtii waa arkay dad xagga naarta oo kale ku cadaabnaa iyo asbaabo kala duwanna u cadaabnaana waa arkay bal umuurahaas baa iyada baabkan inoogu imanaya iyadaynu waxna ka soo aragnay wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala waxadaanii yacqub bnu ibraahim adawraqiyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu culayata can hishamin idastawaa'iyi qaala xadaanaa abu zubayri can jaabir bni cabdillaahi qaala anahu qaal kolay waxay ila tahay nin imaka cusub asal ahaan maba jirto abu zubayrna habeen dhaweydsan soo haynay moxamed ibnu muslim marka la eego jaabir axaadiidiisa saxiixa muslim de waa ninka ugu tiro badan ee uu kaba wariyo kollay kalaam kuba sugan axaadiida abu zubayrna horeynu ula soo maray maantana dariiqii lays ma ahaa ee bal taas waa wixii noo horeeya la arko haddana mar kalena inaan bal si loo yar dabdiyo aan waqtiyo kale wuxugaba laabano caawa waqti inooma saamaxayaan umuurhaas oo dhan taabane waayo axaadiisa u yar baahan in meela lagu yar joogsado aan yar wadnada qaala wuxuu yihi markaa jaabir bnu cabdillaahi kasafat shams khasafatna waa tii xadiidkii lafdigii hore aan soo aragnay imikana waa kasafat shamsu cadceddii baa madoobaatay in ku sifa majhuul loo binayo labadooda oo la isticmaalana taas luqada inay tahayna waatan xalay soo sheegnay calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam zamankii rasuulka fii yowmin maalin shadiid alxari maalin kulul bay ahayd oo waqti xagaayaho ee dhulku kulul yahay ayaabay iyadu waxa weeye cadceeddu madoobaatay fasallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa tukiyey biasxaabi asxaabtiisii faadaala uu dheereeyey alqiyaama taagnidii xataa jacaluu ilaa waa dadkii qaar dee ilaa ay gudagaleanba bilaabeen yakhiruuna inay daataan oo markii dee waa dhul kulul waqti kululla weeye raaxadan aan qabnee marawaxada iyo wax kale iyo aan haysanaa taasna may jirin masjidkuna waaba kaasoo xataa inuu waxa weeyaan debiya ma celi jirin inuu laamaha nakhiishe saqafka loogama dhigaya cadceeda yar celiyaan mooyaane wax kaleba taas dhulki waa dhulkaa kulul oo waxaa timiba oo axad asaxaaba inoo soo naqliyey barhkood iyagoo marka ay rasuulka ilaahay la tukanayaan bal arrinku inuu ciidda ama dee burciidan iyo quruuraxa masjidkule yuu qaadi jiray waxaan tooban jiru gacantu ku haynaya ilaa intaa uu taagan yahay markaas marka uu sujuudayo intaa dhigi jiray si aanu bal wejiga ugala soo boodina intaas gacantiisa uu ku qaboojiyey uu dhigo taas bay ahayd oo haddana xaalada alxam dhawaatane bal markaasa maalintu way dadkiiba deeta markay taagnidii dheeraatay ayay barhkood daateenba waa la daatay uma rakaca rasuulka ilaahi uu rukuucay faadaala uu dheereeyey rukuucdii uma rafaca madaxiisii buu sare u qaado rukuucdiibu kasoo tooso faadaala haddana qiyaamkaluu galay uu dheereeyey qiyaamkii uma rakaca uu rukuucayo faadaala rukuucdii buu dheereeyey uma rafaca madaxiisii buu sare u qaado rukuucdiibuu kasoo tooso faadaala waa lafti aan axaadiisi hore inooguma sugnayn marka halkan ictidaalka dambe lasoo gaadho uu dheereeyey markaasoo in badan buu haddana taagnaa dabadeedna uma sajada uu sujuuday sajdatayni laba sujuudood buu sujuudo iyada halkan inuu dheereeyey inooguma sugnaa ee laakiin xalayna waatan soo sheegna waanay dambaysaa kitaabkay kuma iman doontaa haddaana casharka caawa aynaan gaadhina kollay inta inooga harsan kusuuf bay kuma sugan tahay haddii ala idhaan uma sajada sajdatayni uma qaama wuu kacay oo wuu istaagay fasanaca waa sameeyey naxwan min dalika min daka ragcaddii hore wixii uu sameeyey wax dee lamid ah qadarkeed ah xaggii qiyaamkii iyo rukuucdii iyo umuurihii ayuu rasuulka ilaahay laba yimi fa kaanat waxay ahaatay salaada uu tukaday arbaca rakacaatin afar rukuucood weeye iyo wa arbaca sajadaatin sujuuduhu iyagu may badnaan waa laba ragcadood oo laba rukuucood mid kastaa leedahay iyo laba qiyaam xaggii sujuudaha laba labadii caadiga ahayd ee ragcad kastaa lahayd unbaabay leeyihin oo sujuud uu celceliyey rasuulka ilaahay may jirin uma qaala maxalu shaahidku waa tan inoo bilaabmaysa ee inta imaka aan halkaa gaadhin baa kalaam baa sharaxa ioguma sugan bal wixii aan raacin karana waan raacinayaa ee wuxuu imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan sharaxa uu ku yidhi xadiidkan daahirkiisu waxa weeye أنه dwl الاعtidaal اladي yli سujuuda اعtidaalku dee midkii hore waa ti inuu samع الlah لman xamida رabana وlaka الحamd uu yihi markastoo uu toosiya xataa isagoo qراءة laamaya waataynu xalaytaan soo ogaanay marka اعtidaalka hore dee قyaam baaba kaba dambeeya kaas isagaa kama taagno قyaam weeye qراءadii lagu laamay ee waa اعtidaalka labaad ee rukuucda labaad markuu kasoo toosay sujuudun ay kaba dambeyso ayaa wuxuu leeyahay waxaa xadiidka daahirkiisu inuu aada u dheereeyey kaasna waxaana uu sheekhu yihi walaa dikra lahu fi baaqi riwaayaati laakiin riwaayaadka kale axaadiisan ku timi salaadan rasuulka ilaahay uu tukaday dikri kuma laha taas walaa fi riwaayati jaabirin min jihati abi zubayr riwaayadii waxa weeyaan jaabir kolley wasta ii taallaa nusqooyin kaleo dee aan dib ugu laabmay oo muslimniyo ma eegin kolley hadalkuna ina riwaayadan aan haynaa waa riwaayadii abisabure malaa daahirku waxa weeye bal nusqooyinkuna kolley dee waa inta badan waa lakala taswiira una bal waa suurtagal haddii dee dabacaadkii ugu horreeye kitaabka waayo dabacaadkaa hore ee kutubu safra akhdada ay leeyihiin kutubta nima ilahay kutubta hadee inooka aynaan aqriyi karayn aan la daalacan karayn akhdadasan ah ee dabacaadka may lahayn oo waxa weeya naadir bay hadday wax dhacaana oo dee dabacaadkii ama dabca lamiri iyo dabca bulaaqi oo kale iyo bal markaa laga yaabana dee dabacaadka haddii wax loo laabmo inaan eegnayn lakin daahirka kalaamku wa walaa fi gayri riwaayati jaabirin min jihati abi zubayr fi riwaayati min gayri jihati abi zubayr waa sa dee hadalku keenayna riwaayadan waa riwaayo abu zubayr haddaba jaabir axaadiidkiisa duruqdii kaleen ahayn dariiqan abi zubayr isagaan eegayna kayru ina kaba dhacay unbaan kuma fasiraya walow inaan isku dabca ahayn bal qolooyinkiina hadday dee wax ka duwan idinka idin qorantayna wa idin sheegeen maxaa ku saab ha waa sax weeye waayo tayda weye waayo inama noqonaysa riwaayada marka walaa fi riwaayati jaabirin min gayri jihati abi zubayr taas baa dee saxay waayo abi zubayr waa ta riwaayadiisii ujeeda dadkii aan abi zubayr ahayn ee jaabir wax ka wariyey iyaguna riwaayadooda kumay iman waxaana uu leeyahay sheekhu qaadiciyaadna wuxuu soo naqliyey qaadi hadduu kitaabkeena ku idlaaqo sharaxa muslim cidda haysatana qaadiciyaad buu ujeedaaye culimadu inay ku ijmaacsan yihiin inaan ictidaalka sujuudda ku xiga la dheerayneyn marka salaadan kusuufka lagu jiro markaasaa dee kol hadday arrimahaasi jiraan riwaayadana taa fardada ay tay buu leeyahy xadiidkan laba jawaabood baa lagaga jawaabaya mid weeye in la idhaha waa riwaayo shaaza ah oo dadkii badnaayo kale siday ku wariyeen bay khilaafsan tahay dee shaadkana lama waxa weeyaan lama xujaysan jirin waa mid laguma camal falayo ama ta labaad in la yidhaaho idaalada halkan waxaa looga jeedaa ictidaalku buu yar dheereeyey oo uu intii hore ka yar dheereeye maaha inuu rukuucdii oo kale ama qadarkeed gaadhsiiye saas baa imika sharaxa ay ugu sugan xaafid xajar raximah llahu tacaala walow xadiidkani dee riwaayo muslim yahay ayaa hadalka nawowi buu soo qaadaa markaas baa wuxuu sheegay isagoo dee tacliiqinaya tacaqub bal hadalkan kuma sugan oo wuxuu leeyahi nasaa-i iyo ibnu khuseyme iyo qolooyin kaleba xadiid aanka jaabir ba ahayne cabdullaahi ibnu camrin warinayo ayaa meesha yimi oo waxa kuma sugnaydna uma rakaca faataala xataa qiila laa yarfac uma rafaca faataala xataa qiila laa yasjud uma rafaca faadaala ljusa xataa qiila laa yasjud uma sajad marka wuxuu leeyahin weliba riwaayadan walow cada ibnu saib sanadka kuma sugan yahay thawri baa ka warinayo thawrina qabla ikhtilaaf dadkii wax ka wariye weyo xadiidku waa xadiid saxiixaba bal markaasoo xadiidku waa saxiix buu leeyahay oo dee waaba xadiid kale oo iyadna kuma yimi ictidaalka in la dheeraynayo sugan sida balkan dee muslim inoo soo biirayo markaa waxaan leenahay xadiid keliya arrinku maaha lakin wuxuu raaciyaana xadiidkaa uu soo naqliyey baa waxaa ku sugan fadhigii labada sujuudood udhexeeyeyna rasuulku inuu dheereeyey baa kuba sugan waxaanu idhaahaa tadwiil ljuluus bayna sajdatayn riwaayadaa mooyaan waa xadiidka cabdillahi ibn camriya nasaa-i ibnu khuseyme kuma sugan maayo meel kaleo ay kuba sugantahay riwaayaadkii badnaayee ah in la dheeraynaya maba jirto khazaalina wuxuu soo naqliyaa in laysku waafaqsan yahay inaan la dheerayneyn hadduu ujeedo itiwaafaqaas xaggii madhabta ee cidi kama hadlaysa taas hadduu laakiin ujeedo markaa aanu taa ujeedin kollay riwaayo kalena way jirtaa dee tadl tadwiil juluus keenaysa walow aan iyada riwaayo kaloo xoogeynaysa oo baabka kuma timi jirin bal markaa waxaan leeyahay hadalka imaam nawowi kollay bal tacaqubkaasi waa jiraayo dee riwaayo kaloo nasaa-i iyo ibnu khuseymiya kuma sugan oo keenaysa in ictidaalka la dheereeyo waa inta bal markaa aan halkan sharxiisa ka yar qabanay waa tan maxalu shaahidkii uma qaala rasuulka ilaahi ba wuxu uhi markuu salaadii kaba baxay inahu shaniya curida calaya waxa lai bandhigay oo lay tusay kullu shayin shay kastaoo tuulajuunahu laydin gelinayo shay kastaoo gelaysaan jannadii dee naar qabri isagana waa tan fitnadiisa imika xadiidka hore baan kaba soo baxnay markaa laysu soo bixiyo bal wax kasta oo dee laydinku ballan qaadin sidan xalayba soo marno wacdi idinkuba yimi ama aad gelaysaan taas oo laydin gelinayo waa lay tusay waa lay bandhigay marka maxaa kaba mid ahaa facuridat calaya aljannatu waxaa lay bandhigay oo lay tusay jannadii waa ayaan ahaan baa rasuulka ilaahay loo tusay maaha mithaal walow riwaayaadka qaarkood in loo soo suureeyey mithaalaya lakin dee noqodkiisan iyo dib ujoogsigan iyo hore u dhaqaaqan iyo waxay tilmaamayan waa wax xaqiiqiye facuridat calaya aljanna xataa low tanaawaltu haddaan qaato oo minhaa qidfan ay minhaa min aljannati qidfan waa rucub waa cunquudka cinabka oo kale iyo intan iskuba xidhan haddii aan macnaa tanaawaltuna aan qaato ma waa madantu ilayhi yadii wey gacantana waama fidiya rasuulka ilaahay aan makansado weeyaan oon gacanta aan kuba fidiye ama aan gacanta kuba fidiyo akhadtu waa goosan kari lahaa oo waa igama dheerayn weeye aw qaala wuxuu ihi waa shaki min araawi tanaawaltu minha qidfan faqasarat yadii canhu oo taa hore waxay idhi xataa law tanaawaltu minha qidfan oo ujeedadu low madantu ilayha yadi ilaa qidfin akhadtu waaban soo qaadan lahaa lafdiga kalese waa tanaawaltu minha qidfan macnaa gacantaydii baan rucub dee kaba mida canaaqiidii jannada ayaan gacantii kuba fidiyeyoo faqasarat yadii canhu gacantaydii baa ka gaabatay aan gaadhin oo dee looma idmin inuu wax ka soo gooye wacuridat calaya annaaru naartiina waa lay bandhigay markaa dee bandhiga rasuulka ilaahay la tusaynay janno iyo naartu waa wax makhluuqa wax marka qiyaamo la gaadho la abuurayo maaha hore ayaa ilaahay subxaana watacaala u abuuray u diyaariyeyna dee ciddii ugu talagale dee tanna waxa weeyaan mutaqiintii tan kalena kuwii dee ehelkeedii ahaaba fara'aytu waxaan arkay naartiina waa la tusayo fiihaa naarta dhexdeeda imra'atan haweeney baan arkay oon ku arkay min bani israa'iila reer bani israa'iila qabriba maaha waa naarta dhexdeedii buu ku arkay haweeney reer bani israa'iil oo tucadabu lcadaabayo fii hiratin fii duwati tacliiliyadeeda ma sabayo bisababi hiratin weye bisab sababteed laha iyadoo ay lahayd oo reer haweeney reer bani israa'iila markaa imaka dee daahirku gaalad may ahayd ee waxa weeya dembigan baa loo cadaabayay naar u gashay oo waxa loo cadaabayay bisad ay lahayd ama hiro ayaa loo cadaabayay sababteed maxay ahayd si waatan rabadataa way xidhay oo bisadii bay meel ku xidhay falam tudcimhaa cunto may siin walam tadachaa kamanaanay ka tegin oo dee xadhiggii intay ka furtay iska sii dayso taas may yeelin taakulu dee si ay u cunto ha cunto min khashaash اlardi dhulka xasharaadkiisa iyo hawaamtiisa iyo waxaa dee iyado ay cuntaba iska cuntee taasna may yeelin oo ujeeddadu markii ay iyadu xadhigga kuba xidhay cunto may siin waxay cabtona may siin oo taasi dee markaa hadday si kale u dhaqaaliso u ilaaliso haba xidhnaatee waaba dee dhbi dembigani ugama yimaadeen ee waxba may siin may waraabin cuntona may siin xadhiggiina kamay furin oo iskamay dayn si ay meelaha uga qadhaabsato oy dee waxyaalaha xasharaadka iyo khashaash alardi iyo hawaamkeeda uba cunto oo khashaash lardi hada kasradeed iyo damadeeduna sooma naqliya tan baa ugu mashhuursane wa hawaamuha wa xasharaatuha siqaaru dayrna waa la yidhi bal taasaan kuba arkay weeyo haweene dan wixii lagu cadaabay taas ba wuxuu qaadiciyaad kaba soo naqlinaya u leeyahay xadiidka waxaa kuba sugan dembi yarba ruuxa in loo qabanayo oo taas in loo qabanayo ayaa kuba sugan oo waxaa suurtagalana buu leeyahy de wuxuu waaba dembi yar waa siduu kaba cabire inay gaalad ahayd oo cadaabkii un lagu ziyaadiye laakiin sheekhu wuxuu leeyahay hadalkiisaasi sawaab maahe sawaabkan xadiidka inoogu sugan ee xadiidku caddeeyey waa iyada sababteed arrinkan ah dee inay naftiisaa kaga goysaana maha sakiiro una kabiiru isu rogaya oo kabiiru noqonayaaba weeye oo xadiidkana kuma sugna waxa gaalnimo in loo cadaabayo keenaya iyadaa lagu cadaabay wara-aytu waxaa kaloon arkay baa rasuulka ilah idhi naartii uu ku arkay abaa sumaamata camra bna malikin ninka abaa sumaama ee camr bna malik yajuru xaal uu jiidayo qusbahu amcaadiisi iyo midhaqirki iyo xidmihiisiiba fi naari naarta dhexdeeda kana waa nin kale oo waa ninka aynu xalay soo aragnay camr bna luxayi weeye luxayiga ayaa laqab ah magacii aabihii waa kan malik weeye ee luxayigaasi laqab buu ahaa abasumamana waa kunyadiisii waana dee jad khusaaca waana tii awalu man sayaba sawaaib aynu hore usoo maray asnaantana ninkii keenay weeye dee dhulka soo geliyay markaa bilaadan carbeed markaa isagoo isna cadaaban oo wixii dee calooshiisa kuma jira xiidmihii iyo waxaasi intay xagga dambe kaba soo dhaceen aanay kana go-ine uu jiidayo taas baan ku arkay bu ihi ninkaasna waan arkay bal nin kale u arkayna waa inoo soo socdaayo dee isagana wax kale lagu cadaabay wainahum yow kaanuu waxay ahayd waa jaahiliga rasuulka ilaahi baa leh kaanuu waxay ahaayeen dadkii jaahiliyadu yaquuluuna kuwa yidhaahaa ina ashamsa waalqamara cadceda iyo dayaxo laa yaksifaani uma madoobaadaan ilaa limowti cadiimin ruux weyn dhimashadii mooyaane oo waxay hadday madoobaadaan ruux weyn baa dhintay oo dadkii dhulka ayay odhan jireen wainahumaa cadceda iyo dayaxo aayatani laba aayadood weeyo min aayaat illaahi aayaadka ilaahay kaba mida oo yuriikumuhuma uu idin tusayo ilaahay oo adee si a ugu cibro qaataan oo bal namudaj waxay weyn waxaa qiyaamo dhici doona waa la isu geyn doonaa waanay madoobaan doonaan ee waanay nuurkoodan iyo waxaani waa tegi doonaa xidigaha daadan doono iyagii baaba dee xaaladooda iswada bedeli doonta arrinkani waaba namudaj iyo dee cibro si taasna loogu sii cibro qaato xalayna waa ti aan arrimaha kala hadlo waa waxa wax laynagu tusayo yuriikumuhuma xataa sababtoodii halaba garanayo dee hala yidhaaho sababtaas baa keenaysa halaba sii sheegeen faidaa khasafa hadday madoobaadaan fasalluu tukada salaada kusuufka xataa tanjariya ilaa dee waxa weeyaan waxaan daboolay uu ka faydmayo cadcaadi ama dayaxi dee uu nuurkiisi usoo laabmayo xadiidka markaa dee wixii rasuulka ilahi la tusay janno iyo naar naartiina dad lagu cadaabayuu arkay waaba taasoo cunwaankuna ama tarjamadu taasay وxdثnي أbو غسان المسمعي qال xdثnا عبدالملك بن الصباح عن هiشام بhdا الاسناaد هiشhaaمku sندku inoogu sugnaa waa هiشhام بن الدستواي kaasba weeye oo hishaam udastaway waa caalimkii macruufka ahaa isagii un weeyaan oo markii hore waxaa ka warinaya xadiidka ismaaciil ibnu ibraahim ama ismaaciil ibnu curaya imankan ayaa ka warinaya xadiidkii cabdilmalik ibnu sabax ilmismaci ayaa kaba warinaya isnaadkuna waa ki waa tan eeg markii hore fi hada isnaadi imaka waa kan bi hada isnaadi waa isnaadkii hore inu soo marne hishaam sanadkiisio waa intii ka dambeysay abu zubayr can jaabir taas baa ina ka dambeeye ila anahu qaala mithlahu waana xadiidkii hore mid laba mida ilا أنه qاaل lakiن cabdالملك بن صباح riwaayadiisan uu هiشhاam kaba wariyey isna snadkiisii kuba wariyey wuxuu kuba yidhi xadiidka inta kale waa isku mid eh وara'aytu في الnaari naarta waxaan ku arkay امرa'aةan haweeney xmyariyatan reer xmyarhoo sawdaءa madoobeyd oo madow oo طawiilatan dheer وalam yaqل min bني isrايl waa haweeneydaa bisada loo cadaabayey taasba weeye lakiin halkaa hore ay lahayd lafdiga امرa'aةan min bني isrاaيla waa haweeney reer ximyar dee ximyarna waa qoladii adigu yeman bay degi jireen oo waaba dee carabta hore ee caaribadii baanay kaba mid ahaayeen waa reer ximyar bal taas bay halkana bani israiil waa nooc yar iskhilaaf waana haweeney keliya un haddaan laftigaa dee min bani israaila dhicin oo dee yahuudiyad oo keliya ay noqoto kollay ishkaal ma jireen oo dee yahuudu yeman waktiyadaasba ay kuba badnayn markii islaamku yimi xataa bal dee markii ukhdud qisadan ukhdud oo kale dadkan waxa weeye dee waxaan laguma guraya kollay iyaga ayay ahaayeen oo bal matalan taas qisadaa ukhdud hadday dee taas qisadaa dhacday waanay soo dhawaadeen waxa laga yaabaa imaka danba dee qaryooyinka qaarkood inay wax ku siyaadhsan yihin afartanadii markii dawladdan ama sahyuuniyada la sameeyey ayay dee wixii yeman joogay badankoodu sida carabta kaleba ugaba tegeen ay tegeene lakiin baqaaya inay weli wax jiraanna qaryooyinka qaarkood waabay jiraan oo markaa way jireen waana yahuudiyadaasi way jirto dee dhib bay lahaateen lakiin marka la eega iyagoo carab ahay diinta yahuudiyana haysteenba lakiin lafdigan min bani israail iyo ximyara adigu waa iyar nooc yar mukhaalafo imaam nawine raximah llahu tacaala umuurahan maba taaban waxaan arkay walow aanan dee baxsi dheer gelin oonan aad u yar tatabucin waxa weeya sheekh mandiqadeenana waa sheekhan محمد الأمين الهرري لم يتفعل كنشرحي مناهل الرجال kale هو شeekh reer orma oo de mslimkana uu شharxay شharxiisu isagu waa dhan yahay alcowcab اlwahaj baa la yidhaaho lix iyo labaatan mujalada ayuu kuma lagu madbaceeyey walow marka la eego kitaabku lix iyo labaatan mujalado way fara badan tahay oo waad odhan kartaa malaa wasanka waxa gudihiisa muxtawihiisa iyo lix iyo labaatan way kala badan yihiin ma waad odhan kartaa sheekh kale oo reer isaguna ethoobia oo de kitaabka oo hore aan wax uga soo naqlilayo kitaabka wadaana waa jira albaxr lmuxid weli isaga muu dhamaan walow dee imaka ay maraysay malaa inta dee madbacadooda wixii soo baxayo midha dee imaka laba filayo inay soo baxaan haatan saddexiyo soddon mujalad isaga uu marayo isa muuqatana konton mujalad buu gaadhaya lakiin labada kitaab kollay kaba dee takraar badan iyo waxyaala badan oo laga maarmi lahaa kuma sugnaadeen lakiin kollay aada isuguma dhawo sheekh reer walla kitaabkiisa sharxiisa ayaa dee marka xagga fawaaida aada uga fawaaid badan sharaxan sheekane bal waxaan leeyahay isaga ayaa muxuu halkan qabtay waana mujaladka koob iyo tobnaad ba halkan ay tahay wuxuu leeyahy riwaayadii horena waxaa dhacday min bani israail tanna waxaa dhacday xemyari marka tii hore raajixo wuxuu ku kala raajax yeelina waxay ahayd riwaayadii hore sanadkeeda ama dee hishaam waxaa ka wariyay ismaaciil ibnu curaya maantana waxaa ka warinaya cabdilmalik ibnu sabax ismaaciil waa nin imaamo hiqo de ama xufaadii ummadaba kaba mid ah ninkana waa nin saduuq oo rag heerkiisa aan gaadhsiisaynoo markaa taas buu adigu bal ku raajax yeelay inay bal taa hore ay tahay ba muhimku waa haweyne keliya un xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn numayrin xa وxadaثna kitaabkaan sheegay ninka raba oo kale dee iibka waabu ku fara badnaanaya lakiin qolooyinkiinan antaradada adeegsada waa caadi waa mutawafiro isagoo bilaashu ruuxu qaadan karaa kitaabkan baxr mxud maa kuma jiro isaga waa iib ahaan bu mooyaane ma jiro lakiin waxa weeyaan alcowcab اlwahaaj ka lagu magacaabay ee dhan lix iyo labaatan koob maktabadan dee kumayaalka kitaab ay ku urursan yihiin alwaqfiye la idhaha ayuu kuma jira bal sideeda googolka ruuxi gala u qaadan karaa mujalad mujalad oad u qaadan kartaa dhib ma laha waa majaan xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn numayrin xa وxadaثna mحamed بn cabdالlahi بn numayrin وتaqaaraba fi lafdi qala xadaثna abi ujeedadu abubakr بn abi shayba xadiidka cabdالlahi بn numayr buu kaba wariyey imakana sanad labaad buu muslim dib ugu loqdo waa sheekh labaad uu leeyahay oo abubakr la simano waa moxamed ibn cabdillah ibn numayro aabihii unbuu isna ka warinaya abubakr markaa waa isla wada sheekh waatan lafdiga ayaana isku mid ahayn xagga mi matni ahaan ay isku dhow yihin oo tan buu deeto malaha uu soo celiyay xadaثna cabdilmalik an cadaaءin an jaabirin cabdilmalik ibn صabax waa tan imika aan soo haynay waana xadiidkii hore imika aan kaba soo baxnay jaabir warinayey markii hore waxa weeyaan hishaam udastawai ayaaba imika sanadkaa hore inooguma sugnaa dariiquna abu zubayr can jaabir bu ahaa imika abu zubayr baa meeshii kaba baxay imika cabdimalik baa wuxuu ka warinaya can cadaa can jaabirin qaala anahu qaal inkasafat waxaa madoobaatay ashamsu cadcadii fi cadi rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam waqtigii rasuulka yowma maata ibrahimu maalintii ibraahim dhintay ibnu rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay inankiisa ahaa faqaala naasu dadkii baa waxay idhaaheen inamankasafat wuxunbaabay u madoobaatay cadcadu limowti ibraahima faqaama annabiyu salى اllahu عalayh wasalam fasallaa biاnnaasi sita rakacaati biarbaci sajadaatin rasuulkii ilaahay uu istaagay dadkii buu tukiyey lix ragcadood lixda ragcadood waxaa looga wadaa waa laba ragcadood unbay ahaydee laakiin dee mid kastaa saddex rukuucood bay lahayd waana xadiidkii caaisha inoogu biiraya oo ah laba ragcadood wax ka badan in dee bal rasuulkii ilaahay lainooga soo naqliyey inuu tukaday laba rukuucood wax ka badan ragcaddiiba iyadoo leh oo intaasi walow dee riwaayaadku taa ay u badnaayeen biarbaci sajadaatin waana kan inoo tafsiiriyaba badaha horta uu bilaabay oo fakabara waa takbiiradii ixraam uma qara'a faadaala qira'ata qur-aan buu aqriyo qira'adii buu dheereeyey uma rakaca naxwan mima qaama wuu rukuucay in ku dhow weeye intii uu taagnaa uma rafaca ra'sahu min arukuuci faqara'a wuxuu aqriyay qira'ata duna alqira'ati lula qira'adii hore ka yar uma rakaca uu rukuucay naxwan mima qaama haddana waa qiyaamkan dambe in ku dhow ayaa rukuucdiisna ahayd uma rafaca ra'sahu min arukuuci faqara'a waatan eeg waa rukuucdii saddexaad iyo qiyaam saddexaad faqara'a qira'atan qira'a ayuu aqriyay duna alqira'ati athaaniyati qira'adii labaad kaba dado markaa mid qiyaam kastaaba qiyaamkii ka horreeyey uu ka koobnaa rukuuc kastaana rukuucdii ka horreysay way ka yarayd uma rakaca naxwan mima qaama uma rafaca ra'sahu min arukuuci rukuucdii buu kasoo toosay iyada markaa waa markuu saddex rukuucood israaciyey iyo saddex qiyaam uma inxadara waa u foorarsaday rasuulka ilah uku habtay bis u dhaadhacayba bisujuudi fasajada sajdatayna laba sujuudood buu sujuuday waa laba sujuudood iyo saddex rukuucood halkaasi waana tii uu rakacaad kaba cabiray uma qaama farakaca ayضa halaata rakacaatin wuxuu rukuucay saddex rukuucood oo rakacaadka waxaa loo wadaa rukuuc baa loo wadaa laysa fiiha ragcatun kumanaanay sugnayn rukuucahan ragcaddii waa rukuuce rukuucahan kumay sugnayn ilaa iyo ay kuba sugan tahay alati tii qablaha rukuucdii kaba horreysay ayaa adwalu dheerayd ta hore unbaa kaba dheerayd min alati bacdaha tan kaba dambayso midba adigu qiyaam kastaba qiyaamkii ka horreeyey uu ka gaabnaa rukuucduna saas oo kale wa rukuucu rukuucdiisu haddaba uu rasuulka ilaahay rukuucsanaana naxwan min sujuudi halkaa inoogu horeysa sujuuddana rasuulka ilaahay uu dheereeyey oo rukuucdiisu waxay kuba dhoweydna sujuuddiisii bay kuba dhoweyd uma taahara rasuulki ilaahay waa ragcaddii labaad markuu kacay weeyaan tii labaad dhexdeedii weeye oo imika de maha inuu markii uu sujuuddii dambe kaba toosay ee waa ragcadda labaad bay ahayd dhexdeeda markay arrimahani dhaceene ta'ahara dibbuu u joogsaday oo isagoo dadkii ay daba ku daba xidheen oo uu tukinayo ayuunbuu rasuulka ilaahay qibradii kamuu soo jeedsan talaabunbuu dib usoo qaaday dib buu usoo noqday wataaharat sufuufu khalqahu dee markii rasuulka ilaahay dib usoo noqday sufuuftii oo qolo kastaaba dee dib bay u dhaqaaqeen oo way dib u joogsadeen sufuuftii ka dambaysay xata intahayna jaabir baa leh ilaa aan gaadhnayba waqaala abu bakrin waa riwaayada markaa maxamed ibn cabdillahi ibn numayr baa xata intahayna ama abubakr ibn abi shayba riwaayadiis maxayd xata intaha ila nisaa waa sufuuftii saf kasta waa ilaa uu gaadhayba xaggii dumarka ujeedada dumarkuna ay ku daba tukanayeen waxba umay dhaxayn de markii dib loo soo wada noqday ee saf kastaaba safkii ka horreeyey uu soo riixay ayaaba halkii dumarkii de iyaguna dib bay unoqonayeen haddaan gidaar celin ayaabaan gaadhnay uma taqadama hadda rasuulka ilaahay baa hore u dhaqaaqay wataqadama annaasu macahu dadkiina waxa weeyaan horey u dhaqaaqeen oy u socdeen isaga maciisii xataa qaama fii maqaami ilaa uu istaagay halkii uu markii hore taagnaa wuxuu leeyahy waxaa kusugan camalka yar in aan salaad burinayna lakin de umuurahana waa umuuro iskaba badan bay ahayd waxaan uleeyahay asxaabteenu asxaabtu sheegayaan waa shaaficiyadu waxay kuma dabdiyaan camalka yar bima duna halaata khadawaatin mutataabicaati saddex tallaabo israacsan wixii ka yar ayay idhahdeen ama saddexa israacsani way burinayaan bay idhahdeen xadiidkana waxay ku awiirayaan bu leeyahay khadawaadku inay mutafariqayd koley taasna daahir maaha arrinkani waa arrin dee khaasoo kama duwan salaadii kale ana israacsanaynba oo waxa weeyaan bal adugu waxaa kaloo kuma sugan bu leeyahay salaadii kusufka dumarkiina way kaba qeyb galayaan oo waa kuwan dee dumarkiina way tukanayeen fansarafa salaadii buu kaba baxay xiina insarafa markii uu ka baxay salaada walxaal qad aadat ay laabantaye shamsa cadceedu ilaa xaalatihi lawlaa cadceedu ay sideedii horay dib ugu laabantay aada yaiido macnaa rajaca yarjicu buu leeyaho xaaladeedii hore ayay dib ugu laabanto qabla kusuuf say ahayd ee cadaankeedii ahaa nuurkeedii ah ayay dib ugu laabantay oo wuxuu leeyahay ada yaido rajaca yarjicu buu la mid yahay o kelimadan aydan oo masteriba waa ficilkii kaba soo jeedo oo de waa wixii hore ama hadalkii hore iyo tii hore ayaa lagu laabmaya waa noqon tii hore lagu noqonayo oo aada yaido aydan faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ya ayuha naasu dadow inama الshamس والqmr aayatani min aayaati الlahi wainahma la yankasifaani limowti axadi min الnaas waqala abu bakri limowti bashar idag laba sheekh baa inoo wada socday ee u baraarugown abubakr ibn abi shayba oo sheekii muslim ninka kalena waa maxamed ibn cabdillahi ibn numayr alfaadahoodii buu kala ilaalinaya ina waa ku yihi wataqaaraba fi lafdi bu ihi eg lafdigii way iskaga dhawaayeen marka waxyaalihi ay ku kala dunaayeen de muslimna umuurahan aad iyo aad buusaynu horaba usoo ogaanay ugu cinaayooda oo u ilaaliyaaye abubakr isagu muxuu ihi limowti basharin halkaa lafdiga maxamed ay kuma sugnayd limowti axadi min annaas limowti basharin faidaa ra'aytum haddaa aragtaan shay-an shay min dalik madkuurkaasoo maxaya waa kusuufka ama madowga cadceedda ama dayaxa fasalluu salaadii kusuufka ama kusuufka tukada xataa tanjariya ilaa ay caddaanayso ay faydmayso kolba dee ay aayadii khusuufkan ama tagayurkani kuba yimi ma min shayin rasuulka ilaahay wuxu uhi ma jiro shay tuucaduuna oo laydinku ballan qaaday ama laydinku yaboohay waa naar janno qabri ilaa qad ra'aytu waan arkay fii salaati haadihi salaadaydan dhexdeeda ayaan kuba arkay qad ji'a binnaari naartii baa la keenay rasuulka ilaahay baaba loo soo dhaweeyo o la tusay wadalikum kinaasna ujeedadu markaa la keenay naartuna xiina markii buu ahaa ra'aytumuni ay aragteen ta'ahartu anoo dib usoo joogsaday makhaafata an yusiibanii inuu asiibo ka cabsigeed min lafxiha waa ololkeedan iyo lahabkeedan inay waxigala soo gaadho anoo ka baqanaya ayaan dib usoo joogsaday waxataa ra'aytu fiiha waxaaban kuma arkay naarta saaxiba almixjani waa bokorada kiila ama mixjanka mixjanku waa ul afkeedu soo godan yahay uno dee hagaag adigu soo godan yahay wax lagu qaato ama ruuxa inta badan dee wax fuushanaaba qaadan jiray oo wuxuu isticmaali jirayba dee waxa weeyaan inuu wixii dhulka yaallay ama wax kuba soo qaatee haddaba ninkaas ushaasu wadan jiray afkeedu soo godan yahay ayaan arkay oo yajuru jiidaya qusbahu amcaadiisii ama dee xidmihiisiiba fi naari naarta sii jiidaya maxaa haddaba arrintiisu ahayd waaba kan kaana wuxuu aha yasriq mid xada alxaaja xujaajta bimixjani ujeedadu dee markaa la yimaado inay nebi ibraahim baa laga soo gaadhay oo markii ilaha yihi waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan ilaa waqtiga ilaa ilaa wata waa la socda un waa lasoo xajayay un dee jaahiliyadii carbeed waxyaalo badan oo aan jirin oon dee diintii iyo wixii xaniifiyadii uu laba yimi kaba baxsan oo shirki aha ku dhex dareena haddaba marka ay xujaajtu yimaadaan buu imanayay ushanuu wataa markaa marka uu dee laga jeesto ayaa wuxuu ku xadayaa bimuxjan iyo alaabtii dadku ay lahaayeen ayuu ushan soo sudhaya ma sudhay fa in fudina lahu haddii loo baraarugo oo la dareemo qaala wuxuu odhanayey inamaa tacalaqa bimixjan de ushan ayuba sudhay wey adigu baan suhine weelka alaabtani iyadu ba halkan soo surantay oo wuxuu ku tacalluqay muxjankaygi wain gufila haddii laga qaafil noqdo cadowna dahaba bihe saasuu kukaxaysanayay kula tegayay oo haddii dee la ogaadana wuxuu ka dhigayay ninaan isagu waxba ujeedina waxani un dee markaa ushiisan un meesha waxani uu kuba tacalluqay alaabtan uu jiidanaya haddii kalena saasuu kuba qaadanaya xataa ra'aytu ilaa arkay fiiha saaxibat alhirati bisadatii lahayd alati taasoo rabadataa xidhay falam tudcimha aan cunto siin walam tadacha aan iskana dayn oo ka tegin taakuluhaa cunto intay de xadhigga kaba furto min khashaashilardi dhulka xasharaadkiisi xataa maatat ilaa ay dhimatay bisadi juucan gaajo ay uba dhimatay uma jia umuurahaasaan arkay bu ihi uma jia biljannati jannadii baa lala yimi wadalikum waktigaa jannada lala yimi xiina ra'aytumunii markii ay aragteen bay ahaa taqadamtu inaan hore ujoogsaday xataa qumtu inaan istaagay fii maqaami meeshii aan markii hore taagnaa walaqad madadtu yadii gacantaydaan fidiyey waankii tanaawaltu markii hore walxaal ana uriidu aan doonayo an atanaawala inaan qaato oon kaba goon min thamanihaa midhaheeda wax kaba mid ah litanduruu ilayh si aad midhaha u aragtaan uma bada li waxaa ii muuqday alla afcala inaanan taa samaynoo de waa arrinkani qayb ah waa markaa midho janno daartana waa daartii camalka iyo meel ku haboon maaha in wixii jannada laguma cuno markaa taasaa aniga ii muuqatay fama min shayin shay ma jiro tuucaduunahu laydinku ballan qaaday oo dee ah janno iyo naartiiba ilaa qad ra'aytu waan arkay fii salaati haadihi salaadaydanba ayaa layguma tusay taas buud weli axaadiisa waa inoo socotaa xadaثna محamed بن العلاء الhمdاniy qال xadaثna بن نmayri محamed بن علاء الhمdاniy waa sheekh msلm sheekhyadiisii in badan axaadiistooda uu kaba warinayay boqolaalka ay gaadheen xadiiskooda weeye in badanna waan soo aragnay lakiin wuxuu ku shuroobay kunyo uu leeyahay yaa kunyadiisii xusuusan ama sheegaya kunyadan sheekan leeyahay tamam axsanta abu kurayb weeye oo in badan aan kusoo aragnay sheeko boqolaal xadiis buu sheeku kaba waa ragga hore ee taas waa kan maanta magaciisii bal dee isaga u mahe lixdan umuhaad kaba sheekh buu wadayo sagaal sheekh ay kuba kulmaan ayuu kaba mid yahay abu kurayb moxamed ibn alcala ilhamdaniyo qala xadaثana bnu numayrin qala xadaثana hishaam can faadimata can asma hishaamku waa hishaam ibnu curwa weeye ibnu curwat ibnu zubayr faadimana waa faadima bint lmundir ibn zubayr weeye waa in adeertii ruma asmaana waa asma bintu abibakrin oo labadaba ayey bay u tahay oo mundir ibnu zubayrna iyadaa dhashay dee curwat ibnu zubayrna iyadaa dhashay labadooduna waa isqabaan oo hishaam ee faadima waa zawjadiisii way ka weyneyd iyado oo waa taabicad dhexe way ka weyneyd xagga daadatoonaya sanood lakin waa dee xaaskiisii weeye waa waana in adeertii ruma waa reer zubayr qaalat markaa asma ayaa waxay tidhi kasafat ishamsu cadceeddi ayaa madoobaatay imanka waan aragnaa kasafatkii khasafat labadiiba oo kan isticmaalku waa jaa-isa calaa cahdi hadalna waa inoo dambeeya calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam fadakaltu calaa caaishata waa walaasheed caaishaan u soo galay walxaliya tusalli iyadoo tukanaysa faqultu waxaan idhi maa sha'nu nnaasi dadka xaaladoodu maxay tahay oo eeg caaisha salaaddii bay ku jirto dee rasuulka ilahi baa dadkii tukinayey waa tan soo gashay markaasay la hadasho waxay tihi dadka arrinkooda iyo xaalkoodu muxuu yahay yusaluuna dee waktiga salaad la tukan jiray maahe dadka maxay xaaladoodu ay tahay yusaluuna xaal ay salaad tukanayaan oo salaadan ay tukanayaan maxay tahay tii bay weydiineysay fa ashaarat way ishaartay bira'siha madaxeedii bay ila sama waayo salaad bay ku jirtaa dee ruuxna salaad marka lagu jiro ma hadlayo ruuxna uma jawaabayo laakiin ishaaray la timo madaxeedii ba xagga samada ayay dee ujeedisayba ama sare xagga samaday eegtay iyadoo markaa arrinkan soo kordhay ee samada kusoo kordhay dee ku baraarujinaysa waxaana uu sheekhu leeyahy waxaa kuba sugan imtinaacu lkalaam bisalaat waa waxaan soo ogaanay jawaas lishaarati fiiha ishaare in salaada dhexdeeda lagulama yimaadano banaanideed karahana kuma sugna buu leyahy kol haddii aanay dee xaaje ay leed iyo sabab ay leedahay sa halkan nooguma sugan faqultu waxaan idhi aayatun ahiya aayatun waxan ima calaamo iyo aayad miya qaalat nacam madaxay lushay ha afkii maaha ee madaxun bay u ishaartay ha bay tidhi faadaala rasuul llahi sala allahu alay wasalam alqiyaama rasuulka ilaahay baa taagnidii dheereeyey wataajaha biraha dad baaba daatay iyadna arrimaa inoogaba soo socdo asmaa jiddan aad iyo aad buu u dheereeyey xataa tajallani ilaa uu daboolay algashu gash ujeedadu dee kollay may miyir beelino algash waa noocun qariibun min aliqmaayo oo dee miyirbeelku ku dhow yahay oo de way dawakday wareertay iyadoo laakiin weli ixsaaskeedi iyo dareenkeedi iyo caqligeedu joogo taasba weeyaan oo waayo salaadii way sii wadatay biyo waatan iskuba shubaysay salaadii kamay bixin waana tan dee ficiladeedii inoogaba warramayso garashadeedii way joogtay laakiin dee markaa taagnidii dheerayn iyo kuleelkan iyobay la dawaqday oo taasaa kuba dhacday oo bal bukhaari oo kale xadiidka naftiisa isagu dee had iyo goor istinbaadkiisa badan iyo fiqigan badan uu axaadiida kala soo baxayo kitaabka wudu wayse ayuu xadiidka geeyaa isagoo dee meelo kale kitaabulcilmina ay uhoreysay oo kitaabulcilmi ugu horreysay ba ruuxii ku fatwooda bilishaara oo kale su-aal la weydiiyey ayuu ishaare ku jawaabay fatwadii oo kale kitaabulcilmina waa geeya halkan muxuu ugeeyey bal ciddii aan ka weysaysan ilaa min algashi thaqiilba waa ruuxu haddii dee hagaag garashadu ugula tagto damiir daboolo kaas mooye haddii qashi khafiifa uu yahay bal inaanay waysada jabinahayn cunwaan saas iyo tarjamo saasuu udhigtaayo markaasuu xadiidkan kuma soo arooriya ta xataa tajallani lgashyo faakadtu waxaan qaatay qirbatan qarbad malaa dee way ku dhoweyd min maain biah oo ilaa jambi dhinacayga kuma sugnaa baan qaato o wuxuu leeyahay waxay ku xambaarantahay naweynaha afcaasheedani inaanay israacraacin oo inay hadday badnaato israacraacdo salaaddii bay burinaysaa bal adugu waa xaalooyin khaasa une fa akadtu qirbata min maain ilaa jambi qarbad biyo ahaa oo ayaan qaatay oo fajacaltu waxaan gudagalay dee markan ay dawaqtay asubu calaa ra'si madaxayga inaan ku shubayo biyihii aw calaa wajhi min almaa biyaha aan wax kagaba shubayo qaalat waxay tihi fansarafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa salaadii ka baxay walxalqa tajalat ay caddaatay ashamsu cadceedii fakhadaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annaasa faxamid allah waatnaa calayh uma qaala ama bacd waa intaa dabadeed ma min shayin shay ma jiro shaygaasoo lam akun aanan ahayn ra'aytuhu mid arkay hore aan u arko de waa waxyaalaha marka horeba waxyiga ku hayay laakiin aanu arag ilaa oo uu jiro qad ra'aytu fi maqaami hada meeshaydan baan ku arkay oo wixii aan hore u arag ee dee aan idinkaba warramay waxyigu yime janno iyo naar ba lahaa halkan aan taagnaa salaada u taagnaa ayaaban ku arkay xata aljannata wannaar wa xataa ra'aytu ljannata wannaar ilaan janno iyo naar ba arko oo jannada iyo naartiiba kuwaan arkay bay ahaayeen wainahu qad uxiya ilaya waxaa laysoo waxyooday annakum idinka tuftanuuna in laydin imtixaanayo fi lqubuuri xabaalaha qariiban wax ku dhow aw mila fitnat lmasix dajaal waa shaki una in la yidhaha qariiba min fitnat lmasixi dajaal waa imtixaan ku dhow iyo fidno taa fidnada masixu dajaal xagga shidada iyo dhibta amase tuftanuuna fi lqubuuri mila fitnat lmasixi dajaal weeye fidnada masixu dajaal wax laba mid ah adigu waa dee fidno adagun weeye waayo waa fidno xoog badan taa dajaale laa adri ma garanayo fatima bintulmundir baa leh aya dalika qaalat asma inay tidhi qariiban min fitnat lmasixi dajaal ama ay tidhi mila fitnat lmasixi dajaal adigu ma kala garanayo iyadaa shakiga xaggeeda kaba dhacay waaba tan imtixaanke fa yu'ta axadukum axadkiin ayaaba loo imanaya fa yuqaalu waxaa lagu odhanayaa maa cilmuka bi hada rajuli looma laqimayo inayo lama odhanayo rasuulkii ilaahay iyo taasiye ninkan bal maxaad ka warhaystaayo cilmigaaga iyo waxaad ka ogtahiyo waxaad u adigu u ictiqaadsan tahay muxuu yahay baa lagu odhan faama almu'minu ruuxii mu'minkaa aw ilmuuqinu ama kii muuqinka ahaa laa adri aya dalika qaalat asma waa shaki markaa min fatima fayaqulu wuxuu odhanaya huwa muxamadu waa muxamed ninkaas huwa rasuulu llahi waa rasuulkii ilaahay soo diray jaaءanaa bilbayinaati aayaad cadcad buu noola yimi iyo walhudaa hanuun faajabnaa waanu ajiibnay waadacnaa talaata miraar buu ku celinaya fayuqaalu lahu waxaa lagu odhana iska seexo qad kunaa waxaanu ahay naclamu kuwa og anaka adigu ama inaka adigu latu'minu bihi inaad tahay mid rumaynaya kollay laantan dee imaka latuminu gashay ayaa dee inada imaka san u gasho haddii naclamu imaka ay dee maxalkii mafcuul dhacayso naclamu anaka bay ahaan lahayde dee laantan baa iyadu waxa weeye gasho dee inadii camalkii kaba joojinaysa ayaa tan keente qad kunaa naclamu dee waa tan suurat lmunaafiquunba bilowgeedi allahu yaclamu inaka larasuulu qad kunaa naclamu inaka latu'minu bihi fanam saalixan adigoo dee fiican ku intifaacaya camalkaagii iska seexo wama almunaafiqa wilmurtaabu laa adri aya dalika qalat asma waa shakigun fayaqulu laa adri marka la yidhaha ninkan bal ka waran ayuu anigu ma garanayo wuxuu yahayba samictu naasa wuxuu baaban maqlay dadka oo yaquuluuna leh maxaalay ku qawlayaan shayan faqultu wuxun bay dadku lahaayeen oo ana kii u baaban eriye lakin ma garanayo markaasa maxaa la odhan de laa darayta walaa tarayta ma ogaatid waxna ma sheegtid ma aqrinid oo markaasa cadaabkiisu halkaa kaba bilaabmaya xadaثna abubakr بn abi shaybata xadis de kale waan israacinaya waayo waa caaliuna waa imaka laqba baan u baahana wax kale uma sii baahnin macnahoodii kole haddaan wada ogaanay waxyaalaha cusubun mooye sida halkan xadaثna abubakr بn abi shaybata wa abu quraybin eeg waa abu qurayb waa tan maanta ismigii qaala xadaثna abu usamata can hishaamin abu usamana isagana marar kala duwan baan soo maray waa kunyadiisan weliba kunyaduu mashhuur kaga yihi magaciisa magaciisna muxuu ahaa waa marka abu usama xamad ibnu usama xamad ibnu usama can hishaamin can faadimata can asma qaalat ataytu caaishata caaisha ayaan u imi faida annaasu qiyaamun wuxun baaba igu soo kadiyo dadku inay taagan yihin salaad baa lagu jira waida hiya tusalli waaba iyaduna inay tukanayso faqultu ma sha'nu nnaasi waqtasa alxadiisa riwaayadan dambe ee imaka eeg markii hore hishaam ibnu curwa xadiidka waxaa ka warinayey ee waxa weeyaan oo inooga wariyey cabdillaahi ibnu numayr baa kaba wariyey imaka halkii waxaa yimi xamaad ibnu usama ama abu usama wuxuu dabagalay weeye uu raad gore oo raacay uun xadiidkii horeynu kaba soo baxnay binaxwi xadiidi ibni numayr can hishaam oo xadiidkan abu usamana wuxuu la mid yahay kaa imaka aynu kaba soo baxnay ee cabdillahi ibnu numayr hishaam buu kaba warinaye أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال waa mوqف de مqdوع baan ujeedaa waa hadal de isaga ku taagan qاala wuxuu yihi curوة laa تqل ha oran kaصفت الشhمس ولakin qل kaصفت الشhمس curوa leh kaصفت الشhمس lugaduu diidan yahay ha orani kaصفت الشhمس lakin waxaa tidaahaa kaصفت الشhمس leh taasuu yihi imaam nawwi raximah الlahu taعalى hadalkiisan uu qabto wuxuu yihi hada qwl lah infrada bh bu waa qawl la koli la gooni noqday curwa ee maxaa mashhuura san awl hore soo marno kale xafid ibnu xajar oo dee muslim yaanu kuba bukhaari yaanu kuba sugnaana dee kitaabku sharax buu isaga wada yahay oo kolley wixii xadiidkaa calaaqalala ayuu soo wada dhigtaaye iyo horta wuxuu ka cabiraa waa mawquuf saxiixa kolley cibaaradu ka cabiray mawquufna waa taabici oo mawquuf waxa ahayd wama adaftahu ilى الصaxaabi min qawli wa ficli fahuwa mawqufu zukin bayquniyad oo kale oo saxaabiga ayaa qawlkiisa iyo ficilkiisa mawquuf la odhanayay kani waa taabici taabiciga dee waxa weeye maqduuc baa la odhanaysa bayquniyad iyo kutubtii kuba sugnayd shekuna mawqufu kaba cabire lakin de marka in ruuxii laba sheego la yidhaha isagu kuba taaganya waa la isticmaali karaaye bal waa kaba cabire se muxuu isaga ka cabiray imaam nawi taasu kaba cabire lakina alaxaadiisa الصaxiixata tukhaalifu lhubutiha bilafdi اlkusufi fi shamsi min durqin kaiira lakin axaadiidii صaxiixa ahayd ayaa qowlkiisan khilaafsan oo waxa inoo sugan lafdiga kusuufka cadceed inoogu sugnaaday duruq fara badan buu inooguba sugnaaday waxaanu laakin yidhaahu raaciya faa'iido isticmaalka fuqahada lakin waxa mashhuura inay kusuufkana cadceedda ku koobaan khusuufkana ay dayaxa kaba dhigaan kolley imaam aimadii luqada kamida waa saclamna waa tuu doortay jawharina uu yidhaaho kaasaa fasaaxo badan bal waa isticmaalka fuqahada laakiin qur'aankana waa kii khasaf alqamar bal bukhaari halkan wuxuu qabanayo isaga uu hadalkiisa soo geliyey bukhaari baa cunwaan u dhigtay babun hal yuqaalu kasafat ishamsu aw khasafat markaasuu wakhasafa alqamar aayadana tarjamada uu kuba soo dartay miyaa la odhanaya muu jazmin miyaa la odhanaya bal markaa waxa weeye in labada xaalaba oo wax inoo sugan xadaثna yaحya بن xabib الxariثiy qal xadaثna khalid بن الxariثi qal xadaثna بن jurayj qal xadaثani mansur بن cabdالرaحman can umihi صafiya binti shayba صafiyata binti shayba waa صaxaabiyad yar horaanaynu usoo aragnayba weya waa reer bani shayba ado qolooyinkii dee waxa weya reer cabdidaare kacbada maftaaxeeda hay jiray baabay kaba mid ahayd qoyskaasi can asma binti abi bakrin anaha qaalat fazica nabiyu sala allahu alay wasalam yowman rasuulka ilaahay baa maalin argagaxay waa cabsi oo de waa arrinkan ah markii aayadan weyni muuqatay cadceedu ay madoobaatay arrinkaas rasuulka ilaahayna waa macrifadii badnayd ee uu rabbigii uba lahaa iyo taasuu kaba baqdayba in dee wax yimi inuu yahayba markaasuu rasuulka ilahay u argagaxay fasicana waa ta aynu xalayba soo sheegnay oo imika halkan buu qaadiga iga soo naqlinayaa ama qaadiciyaad fazaci aladi huwa alkhawf ama fazci kale aladi huwa mubaadaraة ilى shay lakin de waa fazci macna اkوf hakan labadaba oo taan xalay soo sheegneen faزca النabiyu salى الlaه alay slam yowma qaalat waxay tihi tacni waxay ujeedaa safiya le yowma kasafat الshams waxa maalintan uu rasuulka ilaahay leedahay waa cabsaday ama u argagaxayba waa maalintii cadcadu madoobaatay marka maxaa yidhi wafazaciisi waa nin deg degii uu degdegayay salaadan uu degdegayay faakhada wuxuu qaatay rasuulka ilaahay dircan diric dee libacdi ahlihi waa dharkii dumarku ay xidhanayeenba diric taaso ama ay huwanayeen xataa udrika ilaa lala gaadhay rasuulka ilahay biridaaya oo rasuulka ilaahay dee fazicii kuba yimi iyo degdegii uu salaada u degdegayey wax waa guntanaayey waa dushii uu wax ka huwan lahaa ayuu islaa go-iisii qaado oo malaa maradii ahligiisu lahaa bacda ahlihi oo dee maradii dumar ah ayuu la booday markaasay iyaguna ti intay dareebeen bay ka daba tegeen oo rasuulka ilaahay bay go-iisii laba gaadheen xataa udrika biridaai faqaama linnaasi qiyaaman dawiilan in badan buu rasuulka ilaahay taagnaa isagoo dadkiina tukinaya marka asmaa leh low ana insaana ay low sabata hadduu sugnaado ana insaana insaan ataa inuu yimaado oo lam yashcur ma ogaadeen ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ama insaankaasoo sife sife low ana insaana insaankaasi ataa insaankaasoo ataa yimi ama lam yashcur ataa yimi oo lam yashcur aan ogeyn ana nabiya nebigu sala allahu alayh wasalam rakaca inuu rukuucay ma xadatha anahu rakac kumuu warameen ba rasuulka ilaahay inuu rukuucay min dul qiyaam qiyaam dheerkii bal laftina waa inoo dambeeyaan lakin macnu waxa weeyaanuun rasuulka ilaahay waa taagnaa markuu in badan taagnaa buu rukuucay in badan buu rukuucsanaa waa istaagay marka haddii ruux waktigaa yimaado aan ka warhayn rukuucdiisaa hore aan kaba warhayn taagnidan dambe in badan uu taagnaa wuxuu is odhan lahaa weli rasuulka ilaahay qiyaamkii horu ku jiraa mabuu rukuucin buu is odhan lahaa oo aan rukuucdiisaa kale aan ogeynba oo low ana insaanan hadday dhacdo insaan insaankaasi ataa inuu yimaado kaasoo lam yashcur aan ogeyn ana nabiya sala allahu alay wasalam rakaca ma xadada kuma warameen uma maleeyo waye anahu rakaca min dul qiyaam waa taagnidiisa dheer lafdiga dambe aada uga siican وxdثnي سعيد بن بن يحyى الأmوي قال xdثnي أbي قال xdثna بن jurayج بhda الإسناaد مثlh وqال wuxu uhi قyاaما طويiلا oo yquم uu kacayay ثuma yrkc uu rukuucayay وزاad wuxuu ziyaadiyey iyadoo asma riwaayadiisa ay tahay صفيana ay kaba warinayso faجacaltu waxaan gudagalay anduru inaan eegayo ilى المرأaةi haweeney asana minii iga daweyn وilى اأخرى mid kaloo hiy asqw minii iga xanuun badan baan eegayay macnuhu waa maxay taagnidii badnayd bay la daashay markaasay istira kolkol ma fadhiisataaba iyadoo dee taas ah ayay aragtaa haweeney ka da-weyn oo taagan deetay tidhaa de waa taa taasba taagan oo taasaa markaa keenaysa inay sabirto oy adkaysato taagnida ama mid kaba xanuunsa xanuunsanaysa oo ka xanuun badan ayay arkaysa haddana aan fadhiisan ee taaganon taasi maxay ku keenaysay inay de adkaysato oy sabirto taasay keenayso lafdida mana way noo dambeeyaan وxadثnي أحmed بن سعيid الdarimiy qal xadثna xabano qala xadثna وhayb qal xadثna mansur عan أmhi وصفyada عan asا bint abi bkri qalat اkasفت الشhمس عalى عهd النabiي slى الlه عليه وsلم fafزca uu argagaxay rasuulka ilaahay o faأkdأ waa gefayo wuxuu ku qaldamay bdirci dirc oo uu qaatay isagoo islaam go ay sii qaado xataa udrika ilaa lala gaadhay biridaa'ihi bacda dalika intaa dabadeed oo way ka daba tegeen oo dee waxa way go-i bay ugeeyeen qaalat waxay tidhi faqadaytu xaajatii xaajadaydii baan soo gutay uma ji'tu waan imi malaa markay soo weysaysatay wadakaltu lmasjida masjidkii baan galay fara-aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaa'iman xaliya isagoo taagan faqumtu macahu waan isla taagay rasuulka ilahay baan haddana la joogsan dee salaadii baan la galay faadaala alqiyaama taagnidii buu dheereeyey xataa ra'aytunii ilaan is arkay uriidu anoo doonaya an ajlisa markan daalay inaan fadhiistaba laakiin maxaa dhacday uma altafitu waan deeyey waan daymoonaya xaaladii hore ka xikaayoonaysa mudaaracay kaba cabirtay ila lmar'ati haweeney adaciifati tamar daran oo taagan weli oon iyadi fadhiisan faaqul waxaan fii nafsi weye afka kamay hadlayne haadihi adcafu mini tanaa iga taag daran haddana waa tan taagan maxaa adiga markaa i fadhiisinaya faaqumu waan istaagayay markaasaa farakaca uu rukuucay oo ujeedadu waxaan faaqumu waan istaagayay inay fadhiisato kacday maaha ee taagnidaydii hore aan iska wadanayo de waan umuurahan aan arkay iyo dadkan iga tamarka darane haddana dee waxa weya cibaadadii ku adag ee u adkaysanaya ayaa isabirsiinayo markaasaa dee aniguna aan waxa weeyaan sabrayo on u adkaysanaya wixii dheer taagnidii dheerayd farakaca faadaala rukuuca uma rafaca ra'sahu faadaala qiyaama waa tan ega cibaarada marka dhaweyd aan soo maray xataa law law ana rajulan hadday dhacda nin jaa inuu yimaado khuyileyna oo markaa uu soo galay isagoo hadda rasuulka ilaahay rukuucay oo haddana qiyaamkii labaad ku jira khuyila ilahi waxaa la moodsiin lahaa wuxuu u qaadan lahaa anahu lam yarkac weli inaanu rukuucin oo waa qiyaamkan labaad oo haddana ku raagay inuu weli de qiyaamkii hore ku jiro weli aanu rukuucin waanu rukuucay rasuulkii ilaahay ee haddana dibu isu taagay oo de waxa weeye de horena umu arag ruuxa saas oo kale iyadoo intuu ruku la rukuucay qur'aan iyo qiraadanba dib loogu laabmay taas umu arag oo markaa wuxuu qaadan laaba weli rasuulka inaanu rukuucino qiyaamkiisi hore kuma jiro xdثna سwayد بن سعيid qال xdثna xفص بن maysرة qال xdثnي زayd بن أسrم عن cطاء بن يasاr عن بن cabاs qال أنh qاal inkasفت waxa madoobaatay الشhaمس cadceedi ayaa عalى cahdi رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم kollay snadkuna de waa dad ayn soo wada argcawana kollay umuraha kumama joogsanayo زayd بن أsrم iyo roonay baynan in yar isku taago faصalىa rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulkii ilaahay ayaa salaadii buu tukaday walxaal annaasu macahu dadkuna ay la maciisayeen faqaama qiyaama طawiila qadra naxwi suurati baqara teeg suurat lbaqara in leeg ayuu rasuulka ilahi waa qira'adii hore ayuu taagnaa eeg waxaa dhacay qadra naxwi suurat baqara qadre iyo naxwi waana isla macne ayaa halkan israacay waxaana uu leeyahay imaamku sidan baa nusqooyinkii dhacay waana wax صaxiix oo dhib ma laha wuxuu leeyahy waa cibaaro صaxiixaa haddii labada lafti mid ahaan lagu gaabsadana ee صaxiix bay ahaan laydun ama naxwa suuraة الbaqara ama qadra suuraة الbaqara la yidhaha bal dee waxaan leenahayba xadiidka bukhaari waa la wadaagsaday laftiga bukhaari muxuu ahaa laftiga bukhaari inooguma sugan naxwan min qira'ati suuraة الbaqara oo labadooda ismay raacsanayn oo e bal markaasoo dee si dee aada u macruufkahayd waa in labada mid lagu gaabsadeen qadra naxwi suuraة الbaqarati taas buu rasuulka ilaahi salawaat uma rakaca rukuuca طawiila uma rafaca faqaama qiyaama طawiila wahuwa duna alqiyaami اlawali uma rakaca rukuuca طawiila wahuwa duna rukuuci اlawali uma sajada uu sujuuday uma qaama uu kacay waa ragcaddii labaad buu ukacay qiyaama طawiila wahuwa duna alqiyaami اlawali bal markaa waa qiyaamkii kan ka horeeye ku xigo waa in qiyaam kastaaba uu ka yar yahay kii ka horeeyey de waana suurtagal in labada ragcad kastaba gaar ahaanteeda loo eegayana waaba ixtimaale wahuwa duna alqiyaami اlawali uma rakaca rukuuca طawiila wahuwa duna rukuuci اlawali uma rafaca faqaama qiyaama طawiila wahuwa duna alqiyaami اlawali uma rakaca rukuuca طawiila wahuwa duna rukuuci اlawali uma sajada uma اnsarafa salaadii buu ka baxay walxaal qad injalat ay caddaatay ashamsu cadceedii faqaala ina الshamsa wاlqamara aayatan min aayaati اllahi laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati faidaa ra'aytum dalika arrinkaa haddaa aragtaan cadceedu ay madoobaato ama dayax madoobaado fadkuru laa ilaahay xusa dee waa salaadan waa dikrika ugu weynba iyo dee ducadii iyo istikfaartii iyo tawbadii iyo sadaqadii iyo umuurihii kale dee axaadiis ay nooguma yimi qaalu waxay idhahen ya rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ra'aynaaka waxaanu ku aragnay tanaawalta adigoo shay-an waa adigoo laacay oo gacanta kuba fidiyay shay fi maqaamika hada meeshaadan adoo taagan oo gacanta fidiyey oo wax ku fidinaya ayaanu ku aragnay dee madaanay arkeen waxaanu gacanta kuba fidinayo uma ra'aynaaka waxaanu ku aragnay kafafta adoo gacantii laabtay kafafta ama dee dib u joogsaday waayo riwaayadka qaarkood baa kakacta waana inoo dambaysaa faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh inii ra'aytu ljanata jannadii baan arkay fatanaawaltu minhaa cunquuda macnaa waxaan dee gacanta kuba fidiyey cunquud iyo rucub markaa canaaqidii miraheeda kaba mid ah walow akhadtu haddii ay ii suurto gasho lay qadaro inuu soo goosto la akaltu minhu waa cuni lahaydeen ma baqiyat iddunya laakiin de waa arrin aakhiroon halkan imanahayne siday dee simaarta aakhiraba tahay laa maqduucatin walaa mamnuuca marka wax laga goostaba wax kale uu soo bedelayo taasay ahaan laydo intay adduunyadu jirto o dhan waa ka cuni laydeen wara'aytu naara naartii baan arkay falam ara maan arag kalyawmi waa kal mandari aladii ra'aytuhu lyawma weeye maanta oo kale wax laba mandaran falam ara maan arag mandaran wax la arka weeye mandar qad weligay oo ka xun ka adag ka dhib badan kalyawmi waa kal mandari aladii ra'aytuhu lyawma weeye sida mandarkan maanta arkay mandar laba mid ah oo ka fadiicsan weeye oo ka markaa taas maan aragba wara'aytu waxaan arkay aksara ahliha ehelkeeda kuwa ugu badani annisaa dumarka inay yihiin de waana xaalada hore muwaxidiintuna ay kula jiraan muwaxidaad qaala qaala waxay idhaha bima ya rasuul allahi rasuulka ilaahi maxay taa kuba muteen qaala wuxu uhi bikufrihina waa kufrigooda ay kufriyayaan qiila waxaa la yidhaha yakfurna billahi ma ilahay bay ka kufriyayaan qaala wuxuu yihi bikufri lcashiiri maya zawjka ayay kaba kufriyeen ama ixsaankiisi iyo abaalkiisii bay qarinayaan oo inkirayaan wa bikufri ixsaani kolley waana ixsaanka cashiirke ixsaanka iyo wixii wax loo sameeyey loo dee samafalkii iyo ixsaankii ayay inkirayaan ooy ka kufriyayaan low axsanta haddaad u samafasho ilaa ixdaahuna mid iyaga kaba mida dahr waa zamankaaga dee dhammaantiiba uma raad ay aragto minka xaggaaga shay-an shay aan iyaga waafaqsanayn qaradkeediiyo siday jeclayd adigu aan waafaqsanayn qaarta waxay odhan intay wixii oo dhan wada ilowdo ma ra-aytu minka khayran qad weligayba wax khayroon kaa arkay mama jirto tan baa keentay inay dee balan halkaas ixsaankaasi iyo jaxuudagaas iyo inkaarka inay naarba kuba galaan وxdثna محمد بن رافع قال xdثna اسحاq yعن بن عيسى الطباع قال أخبرna مالك عن زيد بن أسلم في hda الاسناaد وبhda الاسناaد بmثل waa mid laba mida غayر أنه قال halkaas ثuma رأynاka kفftdي ayaa wuxuu hi ثuma رأynاka waxaanu ku aragnay takackacta adoo dib usoo noqday ama dee kaba joogsaday tawaqafta oo takackaca rajul waa marka uu ama wixii ka joogsada waa la isticmaalaa kaco oo kaleo de markuu deedna ka sacala caqibeyna waa loo isticmaalaaye dee markii horeod gacantii fidsa haddaad adoo gacantii laabto ama dib wixii ugaba joogsaday taasna waanu ku aragnay dee sababtuna waa taa weeye bal baabkana wuxuu u baabeysanya waa laba xadiis oo waa laba xadiis bay kalayiin rukuuciyo intii ka badan imaka waxaan haynaa laba ragcadood laba rukuucood ragcad kasaaban marka waa laba ragcadood oo afar rukuucood waa ta axaadiisu ay nooguba timi badan ee dee aada u saxiix ah in waxaa kaloon soo aragnay laba xadiiso mid caisho iyo mid jaabiro ragcad kasaaba inay saddex rukuucood leedahay bal iminkana waxaaba soo socota ragcad kasaaba afar rukuucood inay leedahay lakiin cashar akhirkii waya waana halkan u wada dibdhigaya umuurahaas iyo axaadiisa barhkood miyaa la cilaynaya mise waa la jamcinaya wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta